تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan ikhyaare idilkiinbah meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa sida wilaayaadka islaamiga ah loogu nooleeyey fariidada sakada sidee baa sakada loo qaadi jiray ka hor mujaahidiinta kaalin noocee ah bay sakadu ka qaadan kartaa horumarka iyo isku filnaanta bulshada iyo sida ay sakadu wax uga beddashay nolosha dadyow horay fuqaro u ahaa oo maanta saka bixiyaal ah barnaamijka waxaa qayb ka ah mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin adinkuna halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج xarakada shabaabulmujaahidiin markii dhidabada loo taagay waxay dhexda u xiratay sidii ay u nooleyn lahayd amaba ay boorka uga jafi lahayd waajibaad badan oo laga hajiray sida jihaadka ku dhaqanka shareecada islaamka sakada xijaabka iyo inta la midka ah wixii ka dambeeyey sannaddii labadii kun iyo siddeeddii oo lagu dhawaaqay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ka hanaqaaday gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliya waxay mujaahidiintu u istaageen dhaqangelinta rugniga ugu weyn islaamka ee towxiidka waxaa dadka la faray in alle keligii la waxido shirkiga jaadadkiisa kala duwan laga tago lagana tanaasulo in alle keyrkii barwaaqo iyo balaayaba ay keeni karaan si isku mid ah ayaana loola dagaalamay qubuurta qardhaasta iyo qawaaniinta waxaana lagu dhawaaqay ololihii loogu magacdaray fa'sul khaliil ee lagu burburinayey qubuurtii shirkiga ka dibna waxay mujaahidiintu u istaageen in dadka la faro ilaalinta awqaadda salaada lana camiro jumcada iyo jamaacaadka waxaana dhidabada loo taagay hay-adda al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar waxaana dadka la amray in goobaha ganacsiga la xiro xilliyada salaadaha markii labadan rugni ay dhaqan galeen waxay sidoo kale mujaahidiintu u istaageen sidii ay u dhaqangelin lahaayeen rugniga saddexaadda islaamka oo ah sakada kaasi oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee muslimiinta sababaha sakada loo jideeyey waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta ah ay dhexdooda wax istaraan kana maarmaan gacma horsiga waxayna sakadu waajib ku tahay dadka alle wax siiyey si loogu celiyo dadka kale ee saboolka ah xarakada shabaabulmujaahidiin waxay hergelisay xafiis ka shaqeeya arrimaha sakada kaasi oo sannadkii kun afar boqol iyo soddonkii oo ku beegnayd labadii kun iyo sagaalkii si hufan uga shaqo bilaabay wilaayaadka islaamiga ah sheekh suldaan maxamed aala maxamed oo ah mas-uulkii hore ee diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka warbixiyey sooyaalka sakada ee wilaayaadka islaamiga ah hanaankii ay ku bilaabatay sakada iyo asaaliibtii ay mujaahidiintu u maareeyeen qaadideeda
haddii aan ka waranno ama aan warbixin ka bixinno diiwaanu sakaa sidii looga aasaasay wilaayaadka islaamiga ah ee xarigta shabaab almujaahidiin ay u aasaastay siba loo ogaado xogta guud ee gudihiis ku jirta sanadkii uu ahaa kun afar boqol iyo soddonkii hijriyada islaamiga ah ayaa horta la aasaasay markii la aasaasay maktabku wuxuu ka shaqeeyey saddex wilaayo gudahooda ayuu ka shaqeeyey ugu badnaan wilaayad kaleeto markaa toos ugama ugama hirgelin wilaayada shabeellada hoose labada jubbo iyo bay iyo bakool intaa wixii ka dambeysay xarakadu waxay goosatay in ay maaragtay si wanaagsan ay u kiciso oo hawshiisa uu qabsado wuxuu maaragtay maktabku galay ogeysiintii ugu ballaarhnayd ee la ogeysiinaya dadka inay mataqaanaa mawaasimta saxa ah ee maaragtay maxay ay raacaan oo wixii mataqaanaa beeraley ah waqtiga waqtigooda ku beegnaa oo beeruhu ay baxayeen in ay mataqaanaa mawsimkaa raacaan mawsimka labaadna inuu mataqaanaa curuud tijaaraha yahay si markaa loo urursho curuud tijaaraha dhammaanteed wilaayaadka waxaa lagu ogeysiyey dadku inay raacaan waqtiga bisha rabadaan oo dhammaantood mawsim ay ka dhigtaan mawsimka saddexaadna wuxuu ahaa mawsimka ku beegan xoololeyda oo bisha muxaram ayaa isagana la raaciyey waxaa la bisha muxaram oo xoololeydu ay bixiyaan oo biseka u yaqaanaan bisha ha la raaco dadkii markii sidaa loo habeeyey maktabkii wuxuu dhistay makaatibtii guud ayuu dhisay wilaayaadka tobankii wilaaya wuxuu ka sameeyey maktabyo guud oo buu ka sameeyey kadibna waxaa loo dhaadhacay degmooyinka wilaayadku iska leeyihiin degmo kasta oo wilaayada islaamka ay leedahay oo uu joogo qof muslim oo maalkiisa uu gaadhay nisaabka uu gaadhay waxaa laga furay maktabka ayaa laga furay marka waxay noqotay hoos ahaan marka loo raaco degmooyinka toddobaatan iyo lixda degmo in laga furay marka toddobaatan iyo lixda waxaa lagu dari karaa tobanka sare waxay noqonaysaa siddeetan iyo lix iyo maktabka guud siddeetan iyo toddoba ayay noqonayaan makaatibteeda saa u shaqaynaysa waxaa loo tawfiiriyey wax allaala wixii shaqadu ay ahayd xagga dukumentiga ah iyo xagga gaadiidka wixii ay mataqaanaa ilaahay subxaana watacaala xarakada maaragtay sharaf allaha siiyo ay mataqaanaa garatay in wax lagu qaban karo oo dhan waa maaragtay waa loo tawfiiriyey oo maktabkii waa ku shaqo galay sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaan wax ka weydiinay caqabadihii lagala kulmay xilligii ugu horreysay ee ay bilaabeen qaadidda sakada iyo halka toddobiyo toban sano kadib ay wax marayaan
jasaakum allahu khayran waan ku dhowahay idaacadda islaamiga ee alandulus aad baad u mahadsan tihiin jasaakum allahu khayran haddaan u gudbo su-aasha ah sooyaalka taariikheed ee zakada baaraka allahu fiikum zakadu waa rukn min arkaan alislaam ama waa ruknigii saddexaad ee arkaanta islaamka weeye markaa shahaadateynka laga yimaado salaadana laga yimaado waxaa ku xiga sakada waana amar ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimid lana amraya mu'miniinta showkada leh dowladda leh nidaamka leh inay amarkaana ay qaataan fuliyaan rabbigeen wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tutahhirhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum iyadoo amarkaas la qaadanayo la fulinayo ayaa waxaa la qaatay in sakada la qaado lianna sakadu waxaa layidhahdaa qariinatu salaa sakadu waxay walaal la tahay ama ay la lamaansan tahay salaada qur-aankiina waad aragteen aqiimu salaata wa aatu zakaa ma kala haraan fain taabuu aqaamuu salaata wa aatow zakaata fakhalluu sabiilahum fain taabuu aqaamuu salaata wa aatow zakaata fa ikhwaanukum fidiin qur-aanka oo dhan dee salaada iyo sakadu ma kala lexdaan oo isla jireen runtii caqabo way soo laabatay shaqo kastoo la qabanayo caqabay leedahay waxaa soo baxay dad geelley ahoo qoryahooda qaatay baa soo baxay oo dee soomaalida waa taqaanaayo wati ay yidhaahdeen zakiya maxaa iga galay gelka kale siinta soon iyo maxaa iga galay subax aanadiidka salaad iyo maxaa iga galay suxla qoqoyska soomaalida weli dada geelleyda geel waa ku kulul yihiin marka xilligii axdu saxaaba soo baxday mogta maanic zakaa dad zaka diiday waxay dooniha ku diideen runtii ma badnayn iyaguna waa waxaa weeyaan waxaa la tusay in zakadan aanan aanan joogsanaynin la qaadi doono marnaba aanan joogsan doonin qaar aan badnayn oo dagaalamayna runtii waa waa waa lala diriray oo zakadii markii dambe way ogolaadeen way ogolaadeen waxaa kaloo dhacay runtii yaab lahaa geelley badan ba waxay aadeen meelo kale iyo xuduudaha xuduud beeneedyada inay inay gudbaan ama meelaha ridyadu ay joogto ay u dhowaadaan ilaahay fadligii marka waxaa dhacay sakadu dee wax dee maaragtay amar ilaahay la fulinayo waaye aarankii iyo roobkii iyo barwaaqadii inay walaayaad ku bataanay dhacday in lasoo heyaamo oo dee lasoo doono soomaalida waxay tidhaahdaa suul xoolo suhin maleh meel alle meesha roobtaas roobkaas ka da'o yay aadayaan waxay noqotay inay soo rogmadaan ay imaadaan in la yidhaahdo duskadii kaana bixiyo kuwii annaga naga tegey ee xagga ridada iyo maamulada gaalada hoos tagay ama meelaha aaday annagu waxaan ka rabnay neef keliya markay toban neef marayaan oo la- la- la- leejo laga qaadayo oo la boobahayo oo yani hasha qiimaha laga cunayo oo ratiga weyn laga markii balilaqa ay gashay iyo dhar markay soo carareen dibay usoo laabteen ilaa neefan ka soo cararayo shan neefan maraya bur sanadii gudihiis dibbay usoo laabteen waxay ogaadeen meesha tan in aaminna uu jiro oo ammaanana ay jirto oo maaragtay nabadgelyo ay ka jirto xoolahooda aanan la taabanaynin oo xaaraam ay naga tahay neefkii ilaahay ka xalaaliyey marka laga reebo sekadu marka si tadaruj ah ayay sidaas ay ugu xanan qaaday walaayaadka islaamiga oo dhan baa laga amray dhammaan waa la fuliyey oo maaragtay eh, dhaqan gashay ilaa maanta ay gaareen eh, dadkii reer baadiye ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa in ay soo wacaan maamulada oo ay yidhaahdaan sekadii waa la gaariyey maa naga soo doontaan maxaa idinku dhacay sidoo kale sheekh xasan yacquub cali waxa uu ka hadlay kaalinta sekadu ka qaadatay horumarka iyo kobaca dhaqaalaha ee dalka maantana soomaaliya ay ku tallaabsatay horumarro wax ku ool ah oo dhanka dhaqaalaha ah marka loo barbardhigo waayihii hore Ee, xaggana walaayadku islaamigu inay aaran iyo barwaaqo ilaahay siiyey waxay kaloo reer baadihi ay idraageen oo ay arkeen markay zakadu bixiyeen ilahay xooluhu u bar- u barwaaqeeyey ilaahay u barwaaqeeyey lidaalika walaayadka islaamiga waxaa la sheegay oo maaragtay la diiwaangeliyey yacni meesha tharwada xawaa- mawaashida ama xoolaha ugu badan tahay xoolaha ugu badan yihiin in ay mantiqadan walaayaadka islaamiga ay tahay iyo wax soo saarka beeraha ilaahay waa u barakeeyey sekadii marka marka ay baxsadaan ilaahay barako xoolaha u gelshay ilaahay waa u barakeeyey xoolaha haddii caano tahayn ilaahay waa u barakeeyey oo maanta caanihii keliya ayaa xoolo laga tacbaya cadkii caanihiiba ilaahay waa ku barakeeyey tir ahaanna ilaahay waa u barakeeyey dhulkiin ilaahay waa barakeeyey oo markii sekada la bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala roobab buu na siiyey dhibic barakaysan buu ilaahay na siiyey oo doogii iyo maaragtay maaragtay khayrkii iyo wanaaggii baarihii haddii sekada laga bixiyey ilaahay baa barakeeyey xubuubtii ilaahay baa noo barakeeyey subxaana wa tacaala ganacsigiba ilaahay barake ilaahay baa noo barakeeyey marka waxaa weeyaan eh, haddii dadku ilaahay u hoggaansamaan ilaahay wuxuu siina barwaaqo siinayaa barwaaqo siinayaa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء إلهي بقى مركا بركات كأنه صفري ما دام ركني من أركان الإسلام أن توسني أيضا إلهي اللي قلواني سبحانه وتعالى مركا خيرك إيوانا قانا ولقد نحلي إلهي سبحانه وتعالى وحويري فاذكروني أذكركم يحص أنه إذا حصيه marka awaamirtiisa la qaatay awaamirtiisa aynu fulinay إلهي سبحانه وتعالى برواغ نسي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد waa hagaag intiinii la socotay barnaamijkeenna waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay soo gudbinay booska ay sekadu kaga jirto kobcinta dhaqaalaha muslimiinta iyo inay ummaddu gaari karto baraare iyo barwaaqo sooran haddii waajibaadkaasi loo oogo sida allah iyo rasuulkiisu u fareen haddaba toddobaadkan waxaan soo gudbin doonnaa tusaalayaal nool oo muujinaya markii wilaayaadka islaamigu ay u istaageen oogidda waajibaadka sakada in dadka muslimiintu ay gaari karaan isku filnaan dhexdooda ah dhaqaalaha sakada ka soo xarooda marka laga yimaado inay mujaahidiintu kumanaan qof sannad kasta ay u qaybiyaan xoolo nool raashin iyo lacagba waxaa kaloo jira dad yow sabool ahaa oo dhaqaale abuur loo sameeyey iyo kuwa wax haystay oo kobcin iyo kaabidba loo sameeyey kuwaasi oo qaarkood la siiyey xoolo nool oo dhaqasho galaya oo isugu jira saddexda meesi ee la dhaqdo geel ari iyo lo'ba mashruucan dhaqaale abuurka oo mujaahidiintu soo bilaabeen sannaddii labadii kun labayo tobankii waxaa ka faa'iidaystay kumanaan qofood oo ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah dadka waxaa lagu soo xulayey in waxa la siinayo ay aqoon durugsan u leeyihiin oo ay dhaqan karaan hadday reer guuraa yihiin waxaa la siinayey xoolo sida geel oo shan neef ah ari oo shan iyo soddon ah ama toban neef oo lo ah hadday lacag tahayna waxaa la siinayey inta u dhexaysa shan boqol ilaa iyo kun dollar intaasi waxaa sii dheer in dadkaasi lagala warqabayo xanaanada iyo daryeelka xoolahooda laguna caawinayo wixii ay u baahdaan oo daawo iyo daryeelba ah kuwii uu allaah u barakeeyey xoolahooda sannad kadib waxay ka mid noqdeen dadka sekada bixinaya ee caawinaya walaalahooda fuqarada ah qaarkood oo aan waraysanay waxay sako bixiyaal ahaayeen siddeeddii sanno ee la soo dhaafay waxayna tusaale nool u noqdeen inay sekadu tahay il dhaqaale oo isku filnaan u horseedi karta ummadda dadkaasina waxaa ka mid ah cabdulaahi aadan maxamed iyo xaashi aadan faarax oo aan kula kulannay halka ay xoolaha ku dhaqdaan oo ah duleedyada magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud waryaheena anas alansaari ayaana waraystay
waxaan maanta warin doonaa insha allah ama waraysan doonaa markhaatiga nool faa'iidada ka helay sakadii xoolaha nool ee la siiyey oo aan kusoo booqanay xeradiisa bal kusoo dhowo idaacadda islaamiga alandulus aad iyo aad anigoo ah magacayga cabdulaahi aadan maxamed kuna nool tuulada ceershiil waxaan markii hore ahay nin iska biriya xoola dhaqata saasana maahayn riyo dhalaha ayuu joogay ilaahay amarkiisa walaayada ayaa caawisay ari tiradiisa gaaraya labaatan neef ayay siisay muddo laga joogo afar sano arigii waa ii tanaaday saka waa ka baxshay kheyr allaha siiyo islaamka kitaabka kor allaha ka dhigo haddana waxaan noqday nin hantilaa oo arilaa oo inta badan sakada u taagan una yeel holaha la siiyey labaatan neef ayay ahayeen labaatanka neef anna markii horena riyo dhalaanamalis ku daray arigii waa ii dhaldhalay waa ii batay wuxuu gaaray sako sakadii ayaan ka dhiibi jiray markii hore sake khaata ahayd haddana waxaa isku badeshay sake bixiye bal ka hor dareenkaada markaas dareenkayga maasha allah sidii hore waa dhammaa alxamdulilaah alshukrilah ilaaha mahadle walaayadii ayaa haddana isii taakulaysa ayagana sheekh cabdulaahi waxaa tahay markhaatiga nool zako in badan dadka way yaqaanaan waa ilaahay ku waajibiyey bal ka hor faa'iidadii u leedahay dadka marka sekada faa'iido badan ayay u leedahay dadka bixiya asigoo meelkiisa sadaqa ka bixiyey waa u faa'iido ninkas baahan oo fuqurada ka mid ah oo la siiyana faa'iido ayay u tahay marka uun waa faa'iido fiican ayay leedahay arrintaas anigoo ah xaashi aadan afrax oo jooga xaruntaydii amba xaafadda daarasalaam idaacatul andalus oo gu soo booqatay waa u mahad celinayaa ilaaha ilaahay mahad ha ka gaarto muddo taqriiban laga joogo siddeed sano ayaa nala siiyey annaga xoolo oo sake ah waxayna ahaayeen toban arcada iyo toban idaa xilligaas wixii ka dambeeyey annaguna waa bixinaynay sakadu wax ay leedahay aad ninka la yidhaahdo wanaag badanay leedahay dadku ma fahansano kayrka ku jira iyo wanaagga ku jira xilligaas wixii wax ka dambeeyey dadka masaakiinta ama muslimiinta si markay noola yimaado annaguna nin kale waa cunaynay walaayada ninka la yidhaahdo sakawaadka markay noo timaadno annaga bixinayn marka xaashi labaatan neefaa lagu siiyey sideed sano ka hor ayaana saka lagu siiyey sida aad noo sheegtay sideedda sano meeqa maraas saka bixisa marka waxaan bixiyey toddoba maraan bixiyey oo ugu dambaysa tiiyo hadda ugu dambaysa waxay lamid tahay marka sanadkii ugu horreeyey sakada lagu siiyey sanadka ku xogay saka bixiyaa noqotay marka hore sakaadaa lagu siiyey bal ka hor markii aad zako ayadoo lagu siiyey haddana aad zako bixisay markaas waxaa dareentay waxaan dareemay faa'iido badan baan dareemay wanaag badanaan dareemay waxaa waaye maalintii ugu horreyday aniga xoola ma haynin allaha subxaana wa tacaala xoolahaas isiiyey iguna soo dhiibay walaaley oo anigana markaas isiiyey waxaan ogaaday marka sakadu inay faa'iido badan leedahay sidii lai siiyey anaguna inaan usii bixiyo ilaa gacanta markii ay fidsantah ee ninka la yidhaahdo wax ka baxayaan markay laabantaan waxna waxba sooma galaan waxaa waaye dadku ma fahansano rugniga saddexaad waaye sakadu oo ninka la yidhaha shareecada islaamka marka rugnigaas saddexaad oo dadku day ogaalahaayeen faa'iidada ku jirta dharka ay xirteen markuu wasaqoobo waa waa dhaqaan sakaduna waxaa waaye xoolaha ay daahirisaa oo ninka la yidhaha faa'iidadaas badanay leedahay maanta waxaa tahay qof si ralo la taaban karo u arkay sakada iyo faa'iidadeeda bal dadkan hadda xoolaha le bal ayaga naftooda maxaa dhehaysaa dadka xoolaha le waxaan dhehayaa sakada ha bixiyaano faa'iido badan aad ka helaysiin xeryihiina nin kale u dhexoobi maayaan gacnihiinana u dhexoobi maayaan intii aad neefka aad bixideen labulneefkiisa ilaa allah subxaana wa tacaala caawa xeradda soo gelina aduu sooma geli kartid haddaad sadaqa maanac naqato waxba ma dheefaysid walaalkaana ninka la yidhinta kuu yimaado waxba kaa helima maanta waxaan ku sugannahay mawradii ariga ay ku xaraysnaayeen xoolo badan ayaa ka muuqda maasha allah sanadkan sakadii u dambeysana waa bixisay ilaahay wajibka ku saara waa gudatay markaa dareenkaada bal ka war markaa sakada bixinaysid dadka dadka qaar sakada iyagoo fahamsanin ay qaarkood sakada inta loo sharaxa kadibay u malayaan wax iska caadi oo qofka iska caadi laga qaaday u malayaan bar adi ka waran annaga sakada ilaahay waa nagu waajib yeelay waa nagu go'day iyadoon noola imaanin oo ninka la yidhaahdo caamiliinta noola imaanin ayaan taleefon inta dirno aan dhahnaa war meel hablaan joogna ee hanoogula yimaado iyo intaan keenna sakadii oo diyaare kuwaasi waxay ahaayeen xaashi aadan afrax iyo cabdulaahi aadan maxamed oo ka mid ah xoolodhaqatadii dhaqaale abuurka ariga loogu sameeyey dadka geela la siiyeyna waxaa ka mid ah ibraahim fanaay cumar iyo cabdulaahi mad axmed oo iyaguna min shan neef oo geelah la siiyey wakhti hadda laga joogo lix sano ka hor waxaana kula kulannay duleedka magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay wariyaheenna abuxasaan ayaana ka wareystay sida ay hadda xaaladoodu tahay bismillaahi araxmaan araxiim waxaan ku sugannahay deegaanka yaaq baraaway oo dhinaca ah ee bari kaga beegan qiyaas ahaan lixdan kilomitir degmada buulafulay ee xarunta ah maamulka wilaayada islaamiga ee baay deegaankaas waxaan kula kulannay mid ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaankan oo nasiib u yeeshay in muddo hadda laga joogo afar sano xarakada shabaab almujaahidiin ay siiso xoolo kadibna afar sano kadib xoolihiisii uu sake ka bixiyo sanadkan hijriga waa ibraahim fanaay cumar waxaa noo suura gashay inaan yaaqbaraawe ku booqanno oo bal aan wax ka weydiina noloshiisa waxa iska bedelay iyo xilligii barnaamijkan loo aasaasayay noloshiisa siday ahayd ibraahim fanaay cumar kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay kii oona uu madiyo diintagee oo naskanan ka riday ilaahay sug mahadsan dowlad badana saa marni lang neef gaal asalisiis hor ma aran ina oo derbo isfadhihi gaal ang heeshna waa liiin weeri koy aw shan neef gaal a qaado dhagaalishohan dhagaalisho idees aga anfaadhaan dhagaalishohan idees saga dhibtaa leeri neefafkii leesiisi alxamdulilah midoo ka dhashi siddin haanka labasheena gurbo afar qaarmood iyaan gurbo welisiisa gurbaa inan bedel walbaasaa ka dari qaarno ka dari haanka lexda diirtay kullaaka isla dhalheyshan ilaahay ka awoodila sunka mahadas wilaayada sunka mahadas intii isiista sunka mahadas diinta sunka mahadas ilaahay diinta guul allaha siisa ilaahay meesun ku tuugaa siday isii kasii daran ilaahay intiin an weela alxamdulilah do-aadii unan do-aashay ilaahay aan dhalasa waxba ka dhalani unan ka gudu korni dowlad bana saa siyaad bara saama waldhano saamar waldhano saamarni laan ri eran alla datasiisa ma aran ilaahay sonka maharasna alxamdulilah tuma alxamdulilah ilaahay ka geena deertiisa umra akna deertiisa sonka maharasna gaalaykiki lix neef oo haankan shan neef ka dhalhaysto meesna tuma iyo kow neef haska nagada alxamdulilah na insa kasaba mela maga gaaldarba koodhi fagiira uguhi haankan taajira ilaahay sonka maharas ilaahayga diintahay in isaasha ilaahay intii diinta oo unturinta ilaahay guul ha siisa intii oo maqanta doonka hasaga jeeda ilaahay hasaga duma ilaahay dadka hasanasan dhegi nuglaasha do-aar atayn sunka do-aasha alxamdulilah inoo agi ibraahim fanay umar agi gaal ibadkii oo ina la haadhay in dareeri in kow in lama haankan getumi koone farxajaashiishaan deerta bishay haankan oo haanka jarna mawluudta haan dhammaata tuma iyo koone farxajaashiish ilaahay idamkaas marka walna magagadan walna meega dhiman ilaahay sunka mahadsad dhagaalashadoohay sumaashaheysa weli jira durashaheysa heelaa kii hanka juusta marka tumi koona farajaashawey weli uusu jari walbanrigo kalama dhara marka ilaahay sunka mahadsad afartaa sano marka maxaa intifaac ah oo aad ka heshay geeli lagu siiyey hasha iga dhasha hasha irmaankee caanaheeda maalin kasta subax kasta dhiil oo afar galaas qaadaa liii keenaha marka faa'iido atay qaba neefna ma gadan neefna iguma dhimanin wixayga waa haystaa alxamdulilah waa gartay marka afar sano kadib sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga xoolihii shanta neefa lagu siiyey ayaad sika ka bixisay maxaad ka bixisay saddex riyaadaan ka bixiyey mar riyaan bixiyey mar riyaan bixiyey mar riyaan bixiyey saddex riyaadaan bixiyey haa saddex saka min min riyo ka bixisay min riyo ah min riba hadda marka waxaa tahay nin geeley ah haa nin geeley iska dhegi maanta markii sheekaysanayaan dhinacooda fariista horta waa ifaanayeen hadda tartiiba ay igu yeerayeen hadda geelida lagugu daray haa geele aan ka mid ahay iskubaankii wata kii sunta la marinaya wata caagi afka go'naa ushii aan wata marka dadkii gaaldartiibo eed haanka nus un ka jar haa
marka ugu horeysa magacaaga saddex nii sheeg cabdulaahi mad axmed cabdulaahi xaggee joogtaa
liwili waxaa faahfaahin iga siisaa marka geelan lagu siiyey wakhtiga lagu siiyey iyo inta neefo lagu siiyey iyo xilliga ay ahayd muddo oo afar sano ayaa lagu rog shan naf gaal afar geermad iyo waalo walisi marka in dhaqanyin wal walna ruwi walna ka darsameed dhaqanyaad alxamdulilah zakidii aan liisii zakidii sadidii zaki dhiibay saddex sano zaki dhiibay maxaa dhiibaysa marka saddexdaa sano rahal naf waa gartay hadda kuwan kuu jooga marka wax yarmaan miyaa ku jiro wal yar haa waama yar doolaa ka jirta dhalaawna ka jir maxaa dhala meeqaa dhalaysa hadda hata too dhalaas toonaa tirmaan marka walaata ramay rame ana jira oo oo haqaay kun rami ada dhaqan alxamdulilah waa gartay marka xilligii lagu siinhayay xoolahan ama shanta neef oo geela lagu siinayay ma adaa yimid oo yidhi aniga xoola-aan baana xoolaha la isiiyo marse islaamkaa ku gartay ma muslimiinta ilahayn goroti an hoola baan haysana buulo rooga hata ilaahay amarjaa dhulmiyi ee rooga dhagana gaaljara aadagiiyo gaalisa gaalma qabno gaaljara alxamdulilah muslimiinta galabja guul ala saar gaalada ala jibi marka alxamdulilah iyada aan dhaganaata gaaljara ahaat marka geeli lagu siiyey hadda hashan aan arkahayo geeliba ka mid taha aa ma dhasha hashan masaad dhalasa hataa dhalaas mugdun hortaana sii dhalaas oo ilayaar
maxaa marka iska kaa bedela noloshaada xilligii hore iyo hadda oo geeli aad dhaqanayso hataa inroon lanhoola iyo lanhoolalaane lanhoola qablay faylaha hata hoolay laha alxamdulilah gaalajarahaad marka geesuuna lanhoolan haysane ilaahay amarjia yahay muslimiinta anoo walban koraa muslimiinta hayweerti shan naf gaala elisi shantii naf in dhaqama zakidi dhiibay zakidi an loogaadad an oo tabadheer walaanyaga elasiyow galay alxamdulilah hata miil baadiya roog ada gaalajarahaad awal maxaa xoole kuu jooga intaan geelan lagu siin walmainrowna walbamainrown geesugu hatalaaga hoola jira ah maxaa anfaca geela intii lagu siiyey maxaa anfaca oo ka heshay oo aad isdhihi kartaa way kusoo galeen may hayn galay dheef badan hayn gali marka nafa in dhalay aanadii oo yaalkay inku nooladeen ilaahay marshe ad dheef badan hayn gali ad alxamdulilah lan wal ibir haay lan hoolo lahaadi lan hoolo lahaadi lay marhona ad hoolay lahaadi ad alxamdulilah hoolo jira ahad marka geela dhex taagan tahay marka waxaad isla tahay nin geelley ah inaad tahay haa haa gaalijira ahad geela meesha ka booqahay waxaa laleeyahay geeli cabdullaahi aa alxamdulilah gaala gaalaha danta kuwa ku hortuiras gaala kiiyay
sidoo kale sanadkan gaar ahaan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah si habsamile uga socday mashruuca kobcinta iyo dhaqaale abuurka loogu samaynayo dadka reer guuraaga ah ee tabaalaysan wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa ka mid ah meelaha laga qaybiyey xoolaha gaar ahaan ariga waxaana dadka la siinayey shan iyo soddon neef oo ari ah si ay ugu noqdaan dhaqaale abuur bilow ah waryaheenna casaam carafaad ayaana qaar ka mid ah dadkaasi waraystay
waxaa weye magacayga maxamed cabdi ibraahim weeye xuseen waxaana joogaa degmada ceelcadde waxaa la siiyey ari soddon iyo shan neef oo sika ah xarakada aysiis khayr allah siiye allah barakeeye kor allah ka dhigo xarakada kor allah ka dhigo gaaladan allah jabiyo baahida waxaa weeye ilaahay baa mahadle waxba ma aanan haysanin qorsho aan ka leeya inaan dhaqaaleeyo haddii ilaahay idmo oo anna aan ku noolaado yaan insha allah la rabaa khayr allah siiyo kor allah ka dhigo iyagana ilaahay waxooda wax baraka allah ooga dhigo mujaahidiinta soo qaadeen ilaahay ha barakeeyo kor allah ka dhigo waxaan ugu ducay gaalada allah ha jabiyo islaamka allah noo soo reebo wixii islaam allah noo soo reebo cabdi aadan khamiis aliira magaciigu saddex waa cabdi aadan khamiis waxaan joogaa caalcadde maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey soddon iyo shan neef oo ari walaayada siisay islaamku intii laga soo qaaday ilaahay ha barakeeyo intii siisayna ilaahay ha barakeeyo gaaladan allah jibay insha allah marka arigaasaa la siiyey soddon iyo shantaas lasiiyey ka waran dareenkaaga iyo baahidaad u qabtay ariga waa u baahnaa arigaas kale intaan la gaarin galaas caalin aan soo gato aan raadiyo maalin aan helo maalin aan waay saasaan iska aha adduunka marka intay siisay ilaahay ha u kaalmeyo aqari adduun ilaahay ha liibaano gaalada allah ha jibiyo inta laga soo qaadayn ilaahay ha barakeeyo kuwa laga qaadaha islaamka looga gargaaraya allah ka dhiga insha allah kuwaas waxaan ugu ducaynaa aaqaro janno adduunkana ilaahay meelsan ha makan insha allahu tacaala gaaladan allah jibiy gaalada allah ha jibiyo ilaahay ha jibiyo allah ha jibiyo muslimiintan kor allah ka dhigo tii israacdan islaamka allah ka dhigo insha allah
ugu dambayntii haddaba muxuu yahay hiigsiga iyo yoolka mustaqbalka u degsan maktabka zakawaadka xarakada shabaabul mujaahidiin waxyaabaha la damacsan yahi in wax laga qabto waxaa ugu weyn mataqaanaa in kafaaladu ay socoto oo dadka islaamka ah dhammaantood la kafaalo qaato waxaan isku dayaynaa inaan gaarsiino dadka muslimiinta ah dhammaantood in mataqaanaa waxa weeye biilkoodii aan mataqaanaa waxa weye meel saara sidii baytulmaalka islaamku ahaan jiray in qof kasta oo muslima kii nool iyo ka dhashaba ay wax ka qaataan oo alle subxaanahu wa tacaala halkaa biilkooda ay ka qaataan waan rajaynayna insha allah wayna gaarhi doontaa intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى